isla wararka warbaahinta ayaanu ku jiraay dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qeybaha warbaahinta soomaaliya ugu baaqay inay la shaqeeyaan dowladiisa isagoo warbaahinta u sheegay inuu kula shaqayn doono si ka duwan sidii dowladihii isaga ka horreeyey hadalkan ayuu madaxweyne farmaajo ka sheegay kulan uu xalay muqdisho kula yeeshay qeybaha warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliya nuux muuse birjeeb wariyaha v o a ee garoowe ayaa ka mid ahaa wariyaashii ka qayb galay kulankaasi waxaana ah ujeeddada kulanka iyo wixii ay labada dhinac ka hadleen uu uga warramay cabdixakiin maxamuud shirwac oo stuudiya hela fadhiya ujeedada cabdi xakiin waxay ahayd madaxweynaha wuxuu usoo jeediyey suxufiyiinta in uu doonayo in warbaahintii iyo dowladdii ay wada shaqayso suxufiyiin fara badana meesha ka hadlay oo afka suxufiyiinta ku hadlayay barnaamij kasoo qayb galay barnaamijka ilaa iyo afartan suxufi ku dhawaad ayaa ka qayb galay oo joogay xalay xarunta madaxtooyada cashada suxufiyiinta goobta ka hadashay qaar ka mid ah qurada waxay sheegeen in wariyaasha soomaaliya jooga ay ku shaqeeyaan marxalado kala duwan waxay madaxda soomaaliya ay ka codsadeen inay wada shaqeyn ay la sameeyaan warbaahinta iyo wariyaasha waxay ka codsadeen in laga fogaado wax kasta oo caburin amaba hor istaagi kara howsha saxaafadda soomaaliya sheegeen in waktigan iyagoo ku shaqeynaya marxalad adag ay u baahan tahay gacan lagu siiyo sidii ay waajibaadkooda u gudan lahaayeen iyadoo saxaafadduna u shaqeynayso si dhexdhexaada waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha soomaaliya farmaajo madaxweynaha waxa uu ka codsaday suxufiyiintii goobta isugu timid inuu ka doonayo inay inay la shaqeeyaan oo ay saxaafaddu maanta door muhiima ku leedahay arrimo fara badan oo looga baahan yahay inay kala shaqeyso waaya nuux dabcan kulankani hadduu dhacay waynu ka warqabnaana dee xaaladda ay saxafiyiinta soomaalidii ku sugan yihiin dabcan de iyaga laftirkooga dhibaatooyin baa soo waajaha oo xagga shaqadoodii oo de imikaabaad cararbaabtay iyo weliba ammaankoodii iyo halkay ku shaqaynayaan intaba madaxweynuhu ma soo bandhiga ama ma ka hadlay waxay ka dowlad ahaan saxafiyiintan ka caawin karaan ama ay kala qaban karaan marka laga yimaado waxa uu ka codsaday inay saxafiyiintu iyaga kala shaqeeyaan
saxufiyiintii goobta joogtay arrimaha cabdixakiin ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa caqabado qeybtood hadda ay taagan yihiin hay-ado warbaahineed oo farkoosiga ama numberkii ay deganaayeen qeybo kamid a hay-adaha dowladda oo kale ay si xooga ay kula wareegtay arrintaasi dacwadaasi way ka hadleen sidoo kale xarumo ay warbaahino ku shaqeynayeen oo mas-uuliyiin dowladda ah ay kala wareegeen ayagana arrimahaasi way ka hadleen marka madaxweynaha waxa uu sheegay in caqabadaha faraha badan ay jiray iyo is-afgaranwaayadii horey u dhici jiray in maanta loo baahan yahay in laga gudbo oo isaga wuxuu sheegay in uu doonayo inuu u shaqeeyo si ka duwan sidii madaxii ka horreysay amaba siday u hagi jireen dhanka warbaahinta saxaafaddana wuxuu ka codsaday maadaama isagii uu nidaam cusub oo uu kula shaqeynayo warbaahinta uu la imaanayo in warbaahintana sidaas oo kale nidaam ay kula shaqeeyaan hay-adaha dowladda iyagoo madax bannaan oo waajibaadkooda shaqada gudanaya in ayagana ay la yimaadaan kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada garoowe nuux muuse birjeeb oo ka mid ahaa saxafiyiin xalay ka qayb gashay kulan ay lahaayeen warbaahinta dalka iyo madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu khadka teleefoonka ugu warrameeyey cabdixakiin maxamuud shirwac